ku bilaaba xubinta qiimaha xoolaha saylada xoolaha ee magaalada guruceel geela nooca qaliin ka heer koowaad waxauu ka marayaa maanta milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad milyan iyo kun oo shilin heerka saddexaadna sagaal milyan iyo oo kun guruceel geela dhaqaalka heer koowaad waxaa la kala siisanayaa sagaal milyan sideed boqol iyo afartan kun oo shilin heerka labaad sideed milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna sideed milyan isla guruceel geela dhoofka heer koowaad waxa uu ka marayaa shan iyo toban milyan heerka labaad saddex iyo toban milyan laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna toban milyan saddex boqol iyo labaatan kun guruceel ariga nooca qaliinka heerkoowaad waxaa la kala siisanayaa hal milyan iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad sideed boqol iyo afartan kun oo shilin heerka saddexaadna toddoba boqol iyo labaatan kun ariga dhoofka heerka koowaad isna waxaa la kala siisanayaa hal milyan shan boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad hal milyan saddex boqol iyo labaatan kun heerka saddexaadna hal milyan iyo laba boqol oo kun ariga dhaqaalka heerka koowaad waxa uu ka marayaa guruceel maanta hal milyan afar boqol iyo afartan kun heerka labaad hal milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna sagaal boqol iyo lixdan kun idaha dhaqaalka heerka koowaad waxaa la kala siisanayaa sagaal boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad toddoba boqol iyo labaatan kun heerka saddexaadna shan boqol toddobaatan iyo lix kun oo shirin idaha qaliinkana waxaa la kala siisanayaa guruceel heerka koowaad sagaal boqol iyo lixdan kun oo shilin heerka labaad sideed boqol iyo lix iyo toban kun oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna lix boqol toddobaatan iyo laba kun oo shilin ugu dambeynna idaha waxaa guruceel kala siisanayaa maanta nooca dhoofka heerka koowaad hal milyan afar boqol iyo afartan kun heerka labaad hal milyan iyo laba boqol oo kun heerka saddexaadna hal milyan iyo siddeetan kun xubintii qiimaha xoolaha intaas ayay ku dhan tahay